magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu soo gabagabeyey tababar ku saabsan maamulka maareynta xogta maaliyadda kaasi oo socda muddo saddex maalmood ah tababarka ayaa waxaa ka qayb galay agaasimayaasha maamulka iyo lacagta wasaaradda iyo hay-adda somalilan kuwaasi oo la baray hanaanka maamul maareynta xogta maaliyadda si loo diyaariyo miisaaniyadda labada kun iyo labaatan iyo afarta ee somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan maxamed xuseen cismaan ayaa sheegay in tababarka noocan oo kale ah la joogteyn doono isagoo uu ku boriyey xubnaha ka qayb galay tababarka inay ku dadaalaan sidii aqoontooda kor u qaadi lahaayeen waxyaalaha ugu qiimaha badan waxaa ka mid ah aqoonta aqoontuna maalin walba waa wax joogtaa oo u baahan in boorka laga tumo qofku heerkay doonto aqoontiisu ahaatay inuu sii kordhisto waayo waxaa aada isu bedela oo aada u koraya tiknolojiyada tiknolojiyadu maalinba maalinta ka dambeysa softwareki baa isbedelaya wixii shalayta la isticmaalaya laga guurayaa imika waxaa la marayaa in lagaba guuro lacagtii kaashka ahayd oo loo guuro electronic waxoo dhanba ama kaadharkan la isticmaalo ee credit cardiska tababarkana qaadanayseen oo guud ahaan ku saabsanaa habraacyada diyaarinta miisaaniyadda iyo hadiyada qoodnada miisaaniyadda sanadka soo socda haddii la idhaahdo sidii aan inta loo qoondeeyay aanay hay-adaha dowladda iyo ciidamadu u dhaafi lahayn iyo kharashyada la xidhiidha shaqaalaha sanadka soo socda darajooyinka ciidamada iyo darajooyinka shaqaalaha madanigaaba isbedelada ku imanaya si loogu talageli lahaa waxaa kaloo ka mid ahaa in lasii xoojiyo aqoonta aynu leenahay barnaamijka iswada ee ifmiska isticmaalkiisa in lasii xoojiyo oo laga yaabo inta imika aynu ka isticmaala inay kooban tahay intaasoo dhami waa wax tababarka ku qaadanayseen maxaa faa'iidaya inoogu jirta inaynu nidaamkan electroniga ama geedigan aynu ku jiro ee casriga ah aynu casriyeynayno nidaamkeenna xisaabaadka iyo maaliyadda maxaa faa'iidaya ku jirta haddaan waxyar ka tilmaamo waxaa ka mid ah sidii ay idiin sheegayeen tababarayaashu wuxuu fududaynayaa wakhtigii shaqada dhinaca kale wuxuu marxinayaa wakhtigii wakhtigii buu marxinayaa wuxuu marxinayaa kharashkii ku bixi lahaa stationariga nidaamku in badan kama foga wixii aynu isticmaali jiray awalba ee ahaa waraaqaha laakiin warqadahaasu kharash badan baa ku baxa brintaro khad badan waxyaalo fara badan baa ku bixi jiray taa wuu yaraynaya oo inoo marxinayaa mar labaadka timekii buu inoo marxinayaa wakhtigii halkaad keli taabanaysa mar keliya wakhti aad warqadda qaadadoo meel kala geyso oo ad wareegto wakhti badan kaaga lumo tababarada noocan oo kale ayaa kaalin ka qaata sidii shaqaalaha hay-adda iyo wasaaradda faham fiican uga qaadan lahaayeen howlaha bulshada ay u qabtaan